waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kooxda jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada melbourne dalka australia ayaa sanadkii saddexaad oo xidhiira waxay markaas soo gaareen magaalada caasimadda tani muqdisho iyagoona dhowaantan markaasi ciyaaro saaxiibtinimo kusoo sameeyey oo ay ku sugnaayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka puntland kooxda soomaalida melbourne ee dalka australia oo ka kooban koox ciyaarta ciyaarta kubadda cagta ayaa koox dhakhaatiir iyagu markaasi tabarucad dhanka indhafiiqista u sameynayay dadka ku dhaqan deegaano fara badan oo ka tirsan dalka soomaaliya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee muqdisho kusoo dhoweeyey madaxaadu fara badan oo ay markaa ku jirto wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye gudoomiyaha xidhiirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab gudoomiye ku-xigeenka dhanka bulshada maamul gobolka banaadir iyo gudoomiyaha dhanka ciyaaraha ee maamulka gobolka banaadir iyo wafuud kale oo aada u fara badan wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa ugu horeyntii saxaafadda la hadashay markii ay kooxda ka soo degeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaanay aada ugu mahadcelisay kaalintooda ku aadan in dadka soomaaliyeed ay u samaynayaan marka loo eego adeegyo dhanka caafimaadka iyadoona dhanka kale kooxda dhanka kubadda cagta ee soomaalida melbourne australia ku ammaantay doorkooda in markii saddexaad ay soo gaaraan magaalada tan caasimadda ee muqdisho sidii aan kusoo dhaweyn lahayn ciyaartooyda dalka australia oo sanadkii saddexaad noo imaanaya waxaana weheliya dhakhaatiir oo si volunteer ah u sameynaya inay dadka indhaha u fiiqaan sanadkii ugu horreeyay dhinaca iyo somalilan iyo puntland iyo halkaasi kasoo bilaabeen kadibna xamar sanadkii labaad jubbaland iyo dhinacaasi kasoo bilaabeen kadibna muqdisho sanadkanna dhinaca iyo gaalkacyay kasoo bilaabeen bishan december haddii allah awoodda la ogolaado waxaa imaanaya ciyaartooy qurba joog ah oo dalka ingiriiska sweden maraykan iyo canada aan rajeynayno kubadda cagtana aan kusoo darno haddii allah awoodda la ogolaado basketball brogram dheer ah oo bisha december oo soconaya ilaa horaanta sanadka cusubaan rajaynaynaa haddii allaha awoodda leh ogolaado oo la ciyaari doono kooxaha dalka markaan leeyahay naadiyada dalka jiro waxaa jira dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir xulalkoodii oo ciyaartooydii dalka gudihiisa iyo iyo cayaartooyda qurba joogta ah dhex mari doono kowda ilaa toddobada marka waxaa ugu soo hormaray dalkan australia inta kalena waxaan rajaynaynaa bartamaha bishan december haddii allaha awoodda la ogolaado ilaa sanadka cusub labada kun iyo labaatanka horaantiisa inaan kusoo gabagabayn doonno sidoo kale gudoomiyaha dhinaca ciyaaraha ee maamulka gobolka banaadir xasan aadan xaajowlo wiish ayaa isna sheegay inay muhiimad gaara ugu fadhido maamulka gobolka banaadir iyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda in sanadii saddexaad oo xidhiira ay kooxda jaaliyadda melbourne ee dalka australia ay kusoo dhoweeyaan magaalada tan caasimadda ee muqdisho isagoona sheegay in kooxo kala gedisan oo dhanka ciyaaraha ah ay kaga imaan doonaan dalka dibaddiisii gaar ahaan dalalka sweden iyo sidoo kale u k laakiin kooxda jaaliyadda melbourne ee australia aada ugu ammaanay inay tahay midda iyadu markaa bilowday in caasimada dalka iyo deegaano kale oo dalka soomaaliya ka tirsan ay kusoo dhiiradaan in ay yimaadaan waxaa marka saddexaad farxad weyn noo ah inaan marka saddexaad kusoo dhaweyno jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka australia oo marka saddexaad yimid magaalada muqdisho ayagoo weliba soo maray dalka qaybihiisa kala duwan amba maamul goboleedyada kale amba magaalooyin kale dalka soomaaliya iyadoo mar walbo ay ka qayb qaataan horumarinta dalka gaar ahaan ciyaaraha waxaa waddankan yimaado ciyaaryahaano kale oo ka socdo qurbaha sida u k sweden haddana aan sugayno hadduu ilaah yidhaahdo waddamo kale inay kusoo biiraan laakiin jaaliyadda soomaaliyed australia waxay kaga duwan tahay waxay ahayd jaaliyaddii ugu horeysay burburkii kadib kusoo dhiiratay ama markii ugu horeysaba kusoo dhiiratay inay dalka soomaaliya imaato gaar ahaan magaalada muqdisho isla markaasna garab istaagto dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan amba ku nool dalka gudihiisa gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka gobolka banaadir marwo jawaahir baarqab ayaa sidoo kale aad u ammaantay kooxda jaaliyadda melbourne ee dalka australia sida geesinimada leh ee dhalinta markaasi ka socota jaaliyadaasi melbourne ay mar walba markaasi usoo tiigsadaan imaanshaha dalka soomaaliya maanta oo ah maalin aad u qurux badan aan isleeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee maaragtay ku dhalatay qurbaha ama ku barbaaray waa u mahadcelinayaa guddoomiyaha jaaliyadda australia iyo guddoomiyaha maaragtay kooxda ama isboortiga soomaaliyeed ee ku barbaarinaya dhaqan wanaagga ahna walaalkay cali xuseen aadaa u mahadsantihiin iyo baafe iyo dhammaan carruurta yaryar ee waalidkaan u ahay sharafay ii tahay inaan idhaahdo ku soo dhowaada caasimaddiinni ku soo dhowaada magaalada muqdisho ku soo dhowaada gobolka banaadir kaas oo aan leeyahay waana uga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo carruurta soomaaliyeed loo baraayo waddankooda inay yimaadaan in la tuso wax ay leeyihiin waa halkaan ay leeyihiin waxay ka yimaadeen boosaasay ka yimaadeen kaliya kubbad inay ciyaaraan umayna imaanin waxay u yimaadeen samafal ay u yimaadeen inay sameeyaan horena way u sameeyaan jubbalanday ka sameeyeen baydhabay ka sameeyeen magaalada muqdishoay ka sameeyeen guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan ayay ciyaartooydan waa dad soomaaliyeed qabiil kuma abaabulna reer hebel iskama leh laakiin calankaas buluugga ah ayay ku socdaan iyo calankooda labaad oo ah calanka waddanka australia xuseen xarakow gudoomiyaha jaaliyadda melbourne ee dalka australia oo isna gudaha garoonka kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in sanadkii saddexaad ay yimaadaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho isagoona markaasi sheegay in kooxdu ay ka kooban tahay koox kubadda cagta markaa ciyaaraysa iyo sidoo kale koox caafimaad oo gargaar markaa u fidin doonta dadka iyagu markaasi tabarta daran ee ku dhaqan caasimadda dalka soomaaliya waxa uu sheegay inay soo mareen dhowr magaalo oo ka tirsan deegaanada maamul goboleedka puntland isagoona sidoo kale sheegay in ay ka kooban yihiin koox dhanka kubadda cagta ah oo ciyaaro saaxiibtinimo markaas samayn doonta iyo koox caafimaad oo dhanka markaasi gargaar caafimaad u samayn doonta dadka iyagu markaasi liita ee soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahad iskale oo maanta aan ku sugannahay elboorka cadan cabdi cusmaan magaalada muqdisho alxamdulilah waa markii saddexaad aan imaanayno magaalada muqdisho barnaamijkan aan ciyaaraha iyo caafimaadka marka ilaahay mahadii waxaan soo marnay puntland dhowr magaalo ka mid ah boosaaso qardo garoobe gaalkacyo iyo burtinlo aan sii marnay dhowr ciyaara kusoo ciyaarna waxaa ka sheekayn doona tababar hadduu ilaahay karaal noqdo runtii aada naloo soo dhaweeyey aaday ugu mahadsan yihiin shacabka puntland magaalada muqdishona da magaalo soo dhaweyn badan waa isnaan ka filayna mar kasto alxamdulilah hadduu ilahi karaal dhowr ciyaar ugu ciyaari doonaa sidii barnaamijka loogu talagalay shacibkana muqdishona waxaan leenahay waa mahadsantihiin si kastaba ahaatee kooxda jaaliyadda magaalada melbourne ee dalka australia ayaa markii afraad ama sanadii afraad markaa soo gaaraya dalka soomaaliya waxaanay dhanka kale caasimada soomaaliya ee muqdisho ay u tahay markoodii saddexaad ay markaa yimaadaan iyagoo ka kooban koox dhanka kubadda cagta ciyaarta iyo koox dhanka caafimaadka oo sanadii labaad oo xidhiira adeegya dhanka caafimaadka gaar ahaan indhafiiqis u samaynaysa dadka iyagu liita ee ku dhaqan deegaano ka tirsan dalka soomaaliya waxaanay horey usoo mareen deegaanada maamul goboleedka puntland oo ay markaasi ka sameeyeen adeegyo indhafiiqis iyo dhanka caafimaadka oo dadka liita ee deegaanadaasi ay markaasi qaarkood indhaha usoo fiiqeen muqdishona sidoo kale ay iminka ka wadaan adeegaasi dhanka markaasi indhafiiqista ee dadka iyagu markaa ku jira xeryaha barakacayaasha ahi waxaana kooxdan dhanka kubadda cagta ay ciyaaro saaxiibtinimo oo laba kulan markaasi la samayn doonaan kooxda xulka gobolka banaadir oo ay galabta markaasi oo arbacaha la ballansan yihiin halka sidoo kalena maalinta jimcaha ay ciyaar la ciyaari doonaan naadiga iyagu markaa haysta horyaalnimada kubadda cagta dalka soomaaliya ee dekedaha cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali